Yeshuuca cutubka saddex iyo tobnaad yeshuuca waa da'weynaa gabowna wuu la dhacay oo kolkaasaa rabbigu wuxuu isagii ku yidhi adigu waa da'weyn tahay oo gabowna waad la dhacday laakiinse weliba waxaa hadhay dal badan in la hantiyo oo dalka weli hadhay waxa weeye kan gobollada reer falastiin oo dhan iyo reer gashuur oo dhan tan iyo shiixoorta ku taal masar horteeda iyo xataa tan iyo sohdinta ciqroon oo xagga waqooyi ee loo tiriyo reer kancaan iyo shanta amiir ee reer falastiin oo u taliya reer gaasa iyo reer ashdood iyo reer ashqaloon iyo reer gaad iyo reer ciqroon iyo xataa reer caw oo xagga koonfureed xiga iyo dalka reer kancaan oo dhan iyo macaaraa tan ay reer sidoon leeyihiin iyo ilaa afeeq iyo tan iyo soodinta reer aamor iyo dalka reer gebal iyo lubnaan oo dhan iyo xagga qorax ka soo baxa inta laga bilaabo bacalgaad tan ku taal buur xermoon hoosteeda iyo tan iyo meesha laga galo xamaad dadka degan dalka buuraha leh oo dhan tan iyo lubnaan ilaa misrefoot mayim iyo xataa reer sidoon oo dhan kulligood waxaan ka eri doonaa reer binu israa'iil hortooda laakiinse waa inaad dhaxal ahaan ugu qori riddaa reer binu israa'iil sidaan kugu amray haddaba dalkan dhaxal ahaan ugu qaybi sagaalka qabiil iyo qabiilka reer manase badhkiis kuwaasoo ay reer ruubeen iyo reer gaadba la heleen dhaxalkoodii uu muuse ka siiyey xagga bari ee webi urdun ka shishaysa xataa sidii addoonkii rabbiga oo muuse ahaa uu siiyey iyaga tan iyo carooceer oo ku taal dooxada arnoon darafkeeda iyo magaalada ku taal dooxada dhexdeeda iyo banka meedebaa oo dhan iyo xataa tan iyo diiboon iyo dhammaan magaalooyinkii siixon oo boqor waa reer aamoor oo ku xukumi jiray xeshboon tan iyo soodinta reer camoon iyo gilacaad iyo soodinta reer gashuur iyo reer macakaad iyo buur xermoon oo dhan iyo baashaan oo dhan ilaa salkaa iyo boqortooyada baashaan ku tiil oo dhan oo coog ka xukumi jiray cashtarood iyo edraci isagu wuxuu ka hadhay reer rafaa waayo kuwaas waxaa laayay muuse wuuna eryey habase yeeshee reer binu israa'iil ma ay eryin reer gashuur iyo reer macakaad toonna laakiinse reer gashuur iyo reer macakaad waxay dhex degan yihiin reer binu israa'iil ilaa maantada la joogo oo waxaannu dhaxal siin qabiilkii reer laawi oo keliya sidii rabbigu kula hadlayay isaga waxaa dhaxal u ahaa qurbaanada loo bixiyo rabbiga ilaaha reer binu israa'iil oo muuse wuxuu reer ruubeen qabiilkoodii wax u siiyey sidii reerahoodu ahaayeen oo xuduudkoodu wuxuu ka bilaaban jiray carooceer taasoo ku taal dooxada arnoon darafkeeda iyo magaalada ku taal dooxada dhexdeeda iyo kulli banka madeebaha oo dhow oo dhan iyo xeshboon iyo kulli magaalooyinkeeda banka ku yaal oo dhan kuwaasoo ah diiboon iyo beemood bacal iyo beytbacal mecoon iyo yahas iyo qadamood iyo macafad iyo qaryatayim iyo sibmaa iyo sirad shahar oo ku taal buurta dooxada iyo beytfecoor iyo dhaadhacyadii fisgaa iyo beyt yeshimood iyo kulli magaalooyinkii banka oo dhan iyo boqorkii reer aamoor oo siixon ahaa boqortooyadiisii oo dhan kaas oo xukumi jiray xeshboon oo muuse la dilay madaxdii reer midyaan kuwaasoo ahaa ewi iyo reqem iyo suur iyo xuur iyo rebac oo ahaa amiiradii siixoon oo dalkaas deganaa weliba faaliyaha balcaam oo ahaa ina becoor ayay reer binu israa'iil seef kula dileen dadkii kaloo ay laayeen reer ruubeen dalkooduna wuxuu ahaa urdun iyo inta soohdinta ah oo dhan kanu waa dhaxalkii reer ruubeen iyo sidii reerahoodu ahaayeen iyo magaalooyinkoodii iyo tuulooyinkoodiiba oo muuse waxbuu siiyey qabiilkii reer gaad oo wuxuu wax u siiyey reer gaad sidii reerahoodu ahaayeen oo xuduudkooduna wuxuu ka koobnaa yacsir iyo magaalooyinkii gilcaad oo dhan iyo dalkii reer caamoon badhkiis iyo tan iyo carooceer oo ku hor taal rabah iyo ilaa xeshboon tan iyo raamad misle iyo betoniim iyo tan iyo maxanayiim iyo ilaa soohdinta dabeer iyo kuwii dooxadii ku dhex yiil oo ahaa baytaraam iyo baytnimra iyo sukot iyo saafoon oo ahaa boqorkii xeshboon oo siixon ahaa boqortooyadiisii intii ka hadhay iyo urdun iyo soohdintiisii iyo meesha ugu fog badda kineret oo ka shishaysa webi urdun ee xagga bari ka xigta kanu waa dhaxalkii ay reer gaad u heleen sidii reerahoodu ahaayeen iyo magaalooyinkoodii iyo tuulooyinkoodii oo muusena wuxuu dhaxal siiyey qabiilkii reer manase badhkiis oo wuxuu u ahaa qabiilkii reer manase badhkiis sidii reerahoodu ahaayeen oo xuduudkoodu wuxuu ka koobnaa maxanayiim iyo baashaan oo dhan iyo boqorkii baashaan oo coog ahaa boqortooyadiisii oo dhan iyo magaalooyinkii yaa'iir oo baashaan ku yiil oo dhan kuwaas oo ahaa lixdan magaalo iyo gilcaad badhkeed iyo cashtarot iyo edreci kuwaas oo ahaa magaalooyinkii boqortooyadii coog oo baashaan ku yiil waxaa la siiyey reer maakiir kaasoo ahaa ina manase oo waxaa loo siiyey reer maakiir badhkood sidii reerahoodu ahaayeen kuwan waa dhaxalkii muuse u qaybiyey banankii mo'aab oo ka shisheeya webi urdun meel u dhow yerexo oo xagga bari ka xigta laakiinse qabiilkii reer laawi muuse dhaxal ma uu siin waxaa dhaxal u ah rabbiga ilaaha reer binu israa'iil sidii uu kula hadlay iyaga